alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi اddiin qaala albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu bowl sibyaan caruurta yaryar kaadidooda baabkii ka warramaya kani weeye manaa xukunkeedu waa maxay oo bowlu asabaaya oo a jamcu sabiya hablihii yaryaraa kaadidooduna la xukun ma tahay mise farqi baa udhaxeeya qaala xadaثanaa cabdالlaahi bnu yuusuf qaala akbaranaa malik can hishaam ibni curwa can abihi can caaishata umi اlmuؤminiina anaha qaalat waxay tidhi utiya waxaa loo keenay rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam bisabiyin ilmo yar inan yar fabaala waa ku kaajay inankii yaraa calaa thawbihi maradii rasuulka ayuu ku kaajay fadacaa bimaa-in biyo ayuu rasuulku u yeedhayo faatbacahu biyihii buu kaadidii raaciyey faatbacahu waa raaciyey iyaahu kaadidii ayuu raaciyey biyihii inaanu maydhinna waxay ku soo aroortay riwaayadda muslim faatbacahu walam yaksilhu biyihii ayuu kaadidii raaciyey oo muu maydhin markaa fanadaxahu calayh riwaayadda ay ku soo aroortay oo hore aynu sheegnay nadxiga in loo isticmaalo luqa ahaan maydhista iyo rushaynta labadaba in markaa rushayn looga jeedo fanadaxahu hasalahu aan looga jeedin riwaayaddan muslim ayaa caddaynaysa faatbacahu walam yaksilhu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam atbaca albowl aladi calى athawb alma bisabihi calayh marka xadiidkan waxa uu daliil u yahay kaadida markaa inamada yaryar ee weli aan ababin sida riwaayaadka qaarkood ku timi lam yakul iطacaama ilmaha yar oo weli aan ababin sida loo daahirinayaa inay tahay in biyo lagu shubo oo lagu rusheeyo markaa sida saxiixa kaadidoodu waa najaas culimada qaarkoodna ijmaac bay ku soo naqliyeen waxay dhahan khilaafku waxa uu ku sugan yahay qaabka loo daahirinayo laakiin laa khilaafa fii najaasatihi daawudu daahir baa markaa la sheegaa inuu yidhaahdo waa daahir culimada qaarkoodna waa khaldamaan fi naql waxaadhahan shaafici iyo axmed iyo ayaa ku tegey in kaadida inanka yare ay daahirta oo najaasaanay ahayn ibnu cabdilbar iyo ibnu bataal iyo qolooyin ka dambeeyo naqligaasi ku waafaqay baa sidaa yidhaahda laakiin culimadu waa radiyaan walam yucraf dalika walam yacrif dalika ashaaficiyatu wala alxanaabila ma aha qowl shaafici iyo xanaabila toona ay taqaano in la yidhaha inanka yar kaadidiisu waa daahir bal imaamu nawowi raximah اllahu tacaala waxa uu yihi faxikaayatu baطilaة qaطcan in shaafici baa qabay la yidhaahdo kaadida inanka yar baa daahira waa xikaayo iyo werin baطila si go-an macnaa asal aan lahayn waxaana aada moodaa markay arkeen iyagoo leh kaadidiisa waxaa lagu daahirinayaa in biyo un lagu shubo oo lagu rusheeyo inay moodeen inay qabaan markaa kaadidiisu inaanay najaasba ahayne ay daahir tahay calaa kulli xaal khilaafku ma aha ma daahir ba mise daahir maaha waa sida loo daahirinayo inanka iyo markaa inantana axaadiis aan shardiga bukhaari waafaqsanayn laakiin saxiixa ayaa si cad u kala geysay oo xadiidu cali baa ka mida oo uu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam yundaxu bowl اlgulaam wa yuqsalu bowl اljaariya inanka yar kaadidiisa biyaa lagu rushaynayaa inanta yarna kaadideeda waa la maydhayaa inamaa yuqsalu min bowli اlأnhaa wa yundaxu min bowli اdakar ta dhadig ayuunbaa kaadideeda la maydhaya laakiin ka yar ee inanka ah kaadidiisa waa la rushaynayaa axaadiidaasina waa axaadiid saxiixa shardiga ku xidhanina waxa uu yahay inaanu ahayn ilmaha yari mid ababay oo raashin cunay sida xadiidkan dambe aynu ku arki doono qala xadaثna cabdاللahi بن yusf qala akbarana malik can ibni شhihaabi can cubayd الlahi bni cabdالlahi bni cutba can umi qays binti mxsani annahaa atat waxa ay la timi bibni lahaa inan ay dhashay oo sagiirin yar oo lam yakul iطacaama aan weli abaabin oo raashinka aan cunin ilaa rasuuli illaahi bay ula timi sala allahu calayhi wasalam faajlasahu waxa uu ku fadhiisiiyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fii xijrihi buu ku fadhiisiiyey dhebtiisa fabaala waa ku kaajay inankii yaraa calaa thawbihi maradii rasuulka ayuu ku kaajay fadacaa bimaa-in biyo ayuu rasuulku u yeedhay fanadaxahu biyihii ayuu ku rusheeyey walam yaksilhu mana maydhin rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa shardigaa lam yakul iطacaam ayaa xukumkani uu ku xidhan yahay macanaa acaam marka laleeya wixii caana ka soo hadha oo ilmaha yar waxa uu ku noolayay waa caano ama kuwo hooyadu uu ka jaqa ha noqdaan ama kuwo kaloo dee xoolo laga lisay oo la siiyaba ha noqdaane laakiin raashin kale oo uu ku abaabay oo caanaha uu kaga maarmi karaa ma jirto marka culimada qaarkood calaa daahirihi bay ku xambaareen lam yakula waxay yidhaahdeen yacnaa waxbaba aan cuninba wax raashin lagu tilmaami karaba afka aan loo gelin ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin lam yakul iطacaama waxaa looga jeeda طacaaman yastagni bihi can ilaban raashin uu kaga maarmi karo caanaha oo bimacnaa dee uu ku noolaan karo marka haddii waxyaabo yaryar la siisiiyo oo afka loo gelgeliyo laakiin aanu weli raashinka si fiican ugu ababin taasi xukunkan waxa weeyaan meesha ka saari mayso iyadoo waxyaabo yarar afka loo gelgeliyo weli laakiin raashinka aanu ku ababin haddii waxa weyaan inanka yari uu meel uu ku kaajo waa waa laga rusheynaya un kaadidiisa sidaas ayaana saxiixa walihaada buhi imaamu nawowi raximah llah uma ina nadxa inamaa yujziu maadaama asabiyu yaktasiru cala aradaac waxaa rushayntaasi ay gudaysaa oo macnaa kaadidiisa ay daahirinaysaa inta uu yahay mid ku gaabsada jiqitaanka ama idaa akala aطacaama calaa jihati takdiya fainahu yajibu alguslu bilaa khilaafin ama haddii waxa weeye raashinka uu cuno oo sidaa u cunayaan hadda ay tahay inuu raashinkanba quudanayo oo oo uu ku noolaan karo uu kaga maarmi karo caanaha marka in la maydho ayaa waajiba marka ilmu waa ilmo ababa inuu yahay calaa kulli xaal sida uu leeyahy ibnu lqayim raximah llah iyo sheekh maxamed ibnu ibraahim mid raashinkii bartay oo u hanqal taagaya oo u ooyaaya waa inuu yahay laakiin hadduu yahay mid caanaha ictimaadaya ama kuwa uu naaska ka jaqaya ha noqdo ama kuwo kaleba nacam iyadoo kuwa kale ishkaalba uu ku jiro oo caanahan qasacadaha culimada qaarkood ay yidhaahdeen waxyaabo kaloo fara badan oo raashina baa lagu daray oo iyaga haddii ilmaha la siiyo ilmo markaa raashin bartay oo dee ababay oo kale ayuu noqonayaa bay yidhaahdeen sidaas ahlucilmiga qaarkood ay ku tegeen haddii markaa ay sugnaato dee waxyaabo raashini inay ku jiraan oo caano dee khaliya aanay ahayn hadalkaasina hadal wejiyahoo markaa sawaab oo saxa ayuu noqonaya marka hadduu ilmuhu raashinkii ku ababo oo u hanqaltaagaayo oo u ooyayo oo uu kelidii ku noolaan karo cancaana uu kaga maarmi karo xaaladdaasi kaadidiisu waxa ay la xukum tahay kaadida dadka waaweyn waana la maydhaya waxaa markaa shaadoobay waxaa shaadoobay ibnu xasm raximah llah uri yurashu min bowli dakar aya dakarin kaan qof kasta oo markaa nina ama ha yaraada ama ha weynaadee kaadidiisa waa la rusheynayaa buuli oo in la maydhaa waajib maaha oo kelimatu markaa algulaam kelimatu ghulaam oo markaa riwaayaadka qaarkood ku timi ayaa wuxuu leeyahy dee ka yar iyo ka weyn labadaba waa loo isticmaalay yundaxu bowlu lghulaam wa yugsalu bowlu ljaariya algulaamna ninka weyn dee waa la idhaahdaa markaa mar hadduu nin yahayba ama ha yaraadee ama ha weynaadee waxa weeyaan kaadidiisa waa la iska rusheynayaa un laakiin qowlkaasi waa qowl aan sax ahayn qeydkan markaa xadiidka ku soo arooray ee ay tahay dee xukumka in lagu xidho oo ah inuu ahaa sagiir iyo inuu ahaa lam yakul iطacaam inaanu raashinka cunin ayaa markaasi uu ihmaaliyey oo waxba aanu ka soo qaadin amaa ilmaha yar ee weli aan abaabin rajiiciisa ama saxaradiisa iyadu markaa waxaay la xukum tahay de dadka waaweyn ayuun bay la xukum tahay oo kaadida ayuunba xukumkani ku gaar yahay sababta markaa loo kala duway kaadida inamada iyo tahabluhu maxay tahay ilaahay baa subxaanahu watacaala og arrintaasi laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdaan waa kala duwan yihiin hataa maadada ay ka samaysan yihiin ahlucilmiga qaarkoodna waxa ay ku kala farqiyeen in had iyo jeeraale dee inanta aan la qaadqaadin laakiin inanka dadku ay ku soo dhiiran yihiin oo had iyo jeeraale ay qaadqaadaan marka dadka si aanay mashaqo ugala kulmin ilmaha yar had iyo jeeraale ay qaadayaan kaadidiisa ayaa loo fududeeyey saas ay yidhaahdeen allahu aclam ilaahay baa og xaqiiqadu waxay tahay laakiin sunnada iyo axaadiidta rasuulka ee kala tafriiqisay ayaynu raacaynaa waana ka sugnaatay waxa weeyaan selafka ridwaan ullaahi calayhim in sidaa loo kala tafriiqiyo oo waxa uu yihi xasan can ummihi qaalat ra'aytu uma salama tagsilu bowla aljaariya fii dalika walaa tagsilu bowla algulaam umu salama kaadida inanta yarna waa maydhi jirtay ta inanka yarna ma maydhi jirin waqaala zuhriyu madat isunatu an yurasha bowlu sabiyi wa yugsala bowlu ljaariya waxaa sunnadu ay ku dareertay in la maydho kaadida inanta oo ta inankana la rusheeyo alawsat ayuu ku wariyey ibnulmundir raxmat ullaahi caleyh saddex qowl baana masalada ku sugan qowl odhanaya labadaba waa in la maydho ayaa waajiba iyo qowl odhanaya labadaba waa la rusheynayaa iyo qowlka kala tafriiqinaya saddexdubana waa awjuh fii madhab ashaaficiya imaamu nawowi raximah llahu tacaala markuu soo naqliyey saddexdabana labada qowlo dambe oo ah in labadaba la maydhaayo iyo in labadaba la rusheynayo waxaa markaa uu ku xukumay bidacfi waashuduud inay yihiin laba qowl oo daciifa macnaa khilaafsanaanta axaadiida ay khilaafsayin awgeed oo shaadaho markaa sida sawaabka ee saxdaa khilaafsan baabulbowli kaadidii buu u baab yahay qaa'iman isagoo taagan uu kaajo qofkii wa qaacidan isagoo fadhiya una uu kaajo qaala xadahanaa aadam aadam qaala xadahanaa shucba can ilacmash can abi waa'il can xudayfa qaala wuxuu yihi ata nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yimi subaatata qowmin qowm meesha ay ku daadiyaan xashiishkooda iyo kudaafadooda markaa subaata waa bimacnaa zubaala wey waa makaanu zabal halka xashiishka iyo qashinka lagu qubo fabaala waa kaajiyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qaa'iman isagaoo taagan uma dacaa bimaain dabeetana biyo ayuu u yeedhay faji'tuhu waxaan u keenay bimaa'in biyo ayaan ula imi fatawada biyihii ayuu ku weysaystay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam markaa xadiidku albowlu qaa'iman ayuu daliilu yahay bukhaarina raximah llahu tacaala labadaba waa u daliishaday taagnida iyo fadhiga labadaba marka xadiidku waa uu ku cad yahay taagnida laakiin fadhigu waxa weeyaan waa biariiqi alawlaa mar haddii taagnidii ay bannaan tahay oo dee laga yaabo qofka inay wax kaga soo duulduulaan kaadida dee fadhigiina waa min baabi alawlaa inuu waxa weeyaan uu bannaanaado axaadiid ku soo aroortay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu fadhiistay xaaladanna waa jirtaa waxaa markaa axaadiidta ka mida xadiid cabdiraxmaan ibnu xasana oo imaamu nasaa-i ibnu maajiya ay soo saareen qaala baala rasuulu llahi jaalisan faqulnaa unduruu ilayhi yabuulu kamaa tabuulu lmar'a marka carab raggu inay kaadi la fadhiistaan caado iyo dhaqanba umay ahaynba walihaada markay arkeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo fadhiga ku kaajaya waxay yidhaahdeen bal eega wuxuu u kaajayaa sidii dumarkee qacada yabuulu kamaa tabuulu almar'a macnaa waa fadhiistay sidii waxa weeyaan dumarka oo kale kadalika caaisha radia allahu canha waxa ay tilmaantay inta iyadu ay aragtay oo dhan in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu fadhiisan jiray maa baala rasuulu llahi qaa'iman mundu unzila calayhi alqur'aan rasuulku taagni waxa weeyaan kuma xaajo gudan markii qur-aanka lagu soo dejiyey laga bilaabo jamaaca saxaabada rasuula ka midana waa ka sugnaatay anahum baalu qiyaama waxaa ka mid ah cumar iyo cali bin abi aalib cabdillaahi ibnu cumar zayd ibnu thaabit ibnu abi shee musanafkiisa ku wariyey wa malik raximah llahu tacaala fi lmuwa wax nahyo xagga markaa shaarica ka yimi oo sugnaaday oo markaa tilmaamaya inaan la ogolayn arrintanna ma jiro asalkuna de waa ibaaxada inay banaan tahay ilaa waxa weeyaan daliil la helayo laakiin waxaa karaahiyeystay arrintan saxaabada qaarkood sida ibnu mascuud oo kale wuxuu hi min aljafaa'i an yabuula qaa'iman ibn abi shayba ayaa warinaya bal qaarkood waaba adkeeyeen oo sida ibnu cuyeyne uu leeyahy sacad ibnu ibrahim ibn cabdiraxmaan ibni cawf kaana laa yujiizu shahaadata man baala qaa'iman ka u arko isagoo taagni ku kaajaaya markhaati galba kama dhigi jirin kaasi markhaatiga ma galo ayuu odhan jiray culimada markaa shaaficiyada iyo riwaaya can ilimaami axmed iyo waxa ay leeyihiin markaa waa waa makruuh markay ugu yar tahay in taagni lagu kaajaa axaadiid markaa aan ansixin iyo kuwa ansaxay oo dee markaa aan daliil ahayn labadaba waa daliishadeen axaadiida daliishada waxaa kamid a xadiidu caaisha aladii rawaahu axmed man xadaثaka ana rasuula اllahi baala qaa'ima falaa tusadiqhu ma baala qaa'ima mundu unzila calayhi اqur'aan ofa kuu sheegay rasuulku inuu taagni markaa ku kaajay ha rumaysan bay tihi caaisha laga bilaabo markii qur-aanka lagu soo dejiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa taagni kuma samayn waxay dhaheen xadiidkan ayaa nasakhaaya xadiidu xudayfa laakiin sida raajixa waa inaanu nasakhahayn oo caaishana wixii ay aragtay bay ka warantay dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka guryahaya uu jooga ayay had iyo jeer ala arki jirtay oo markaa maa baala qaa'iman bal kaana yajlis waa fadhiisan jiray xudayfana wixii uu arkay ayuu ka waramay waman calima xujatu calaa man lam yaclam ka masalada ogaaday ayaa xujo ku ah kaan ogaan oo kaan ogaani cilmi la-aantiisa aanu masaladan ogeyn ayuunbuu ka waramay cilmi la-aanina xujo maaha ee cilmi ayaa waxa weeyaan xujo ah waxaa kaloo xujaysteen xadiid cumar ibnu khadaab laga soo wariyey ibnu maaja uu warinayo qaala ra'aanii rasuulu llahi wa ana abulu qaa'iman faqaala yaa cumar laa tabul qaa'iman fama bultu qaa'ima bacdu rasuulku wuxu uhi cumarow taagni ha ku kaaji intaa dabeed taagni kuma kaajin buuri waana xadiid daciifa cabdulkariim abu umaya ayaa sanadkiisa ku jira waqad khaalafa cubayd allahi ibnu cumar aladii rawaahu mawquufa calaa cumar marka waxaa la odhan karaa waa nin daciifa oo nin markaasi hiqa ah khilaafay marka xadiidkani waa munkar weeyi walihaada ba uu albani kusoo arooriyey fi silsilaة axaadiiث aضaciifa xadiidka sagaal boqol iyo iyo afar iyo soddon waxay idhahdeen xadiidkan xudayfe qolooyinka taagnida diiday xadiidkan xudayfena waxaa lagaga jawaabayaa in waxa weeyaan uu rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam sidan u yeelay xanuun markaa dhabarka ka hayey oo xanuunka dhabarka ayaa carabi waxa ay ku daweyn jirtay in taagni lagu kaajo amaba se dee inu inuu fadhiisto ayaan suurtagal u ahayn oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam jilibka ayaa xanuunayey in markaa rasuulka jilibka uu xanuunayena xadiidka xaakim iyo behaqiya ay wariyeen min xadiidi abi hurayra ayuu ku soo arooray xadiidkana xamaad ibnu khasaan baa ku jira sanadkiisa imaamu dahabi waxa uu yihi dacafahu daara quطniyu waxaa daciifiye xadiidka alimaamu daara quطni wkda qala alxaafid ibn xajar fi kitaabihi atalkiis wa fi lmiisan almuhim isaguna xadiid ansaxay maaha inay sababtu taasi ahayd waxaa markaa masalada aynu kusoo khulaasaynaynaa axaadiida nahiyeysa ama diideysa in taagni lagu kaajo oo axaadiid aan ansixin in rasuulku calayhi salaatu wasalaam baala qaa'iman taagni uu ku kaajayna waa mid sugnaatay xadiidu xudayfa ayaa ay ku sugan tahay weliba waa mid ka sugnaatay saxaabadana ridwaan ullahi calayhim laakiin mar walba waxaa afdala oo fiican qofku kaadida inuu la fadhiisto waayo xadiidu xudayfa waxa uu ixtimaalaa ama dhici karta in rasuulku calayhi salaatu wasalaam asturaad uu uga jeeday taagnida waxa weeyaan uu ku kaajay inay cillo kala jirtayna waa mid dhici karta weeyi calaa kulli xaal xataa haddii xadiidkaasi la yidhaahdo sabab kale ayaa rasuula ku kaliftay dee daliil xaaraantimeynaya ayaan jirinba laakiin sida afdalki waxay tahay in lala fadhiisto walihaada buu hi abubakr ibn mundir yabulu jaalisan axabu ilay lithaabiti can nabiyi illaahi anahu baala jaalisan inuu fadhi ku kaajo ayaan jecelahay buu hi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa taasi ay ka sugnaato liana ahla alcilmi laa yakhtalifuuna fiih fadhi haddii aada ku kaaydo arrinkaaga la yskuma haysto oo xaaraan baad samaysay iyo makruuh baad ku dhacday iyo cid odhanaysaa ma jirto laakiin haddaad taagni aada ku kaadido waa arrin laysku haysto waxaana markaa dee halis aad u tahay inay kaadidu kugu soo duulduusho axaadiistii markaa kaadida in layska ilaaliyo tilmaamaysayna waa inagii shalay soo maro asbaabta cadaabulqabriga ayaabay ka mid tahayba oo in aada looga digtoonaado wey walaa anhaa can ilbawli qaa'iman lixadiidi xudayfa buuli taagni haddii lagu kaajana anigu taa nahiyi maayo laakiin sidaasi ayaa afdala waxaa markaa ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen laba shardi haddii qofka ay noqoto inuu taagni ku kaajo waa in laba shardi la helo sheekh ibnu cuthaymiin ayaa kitaabka fataawadiisa lagu jamciyey juska koob iyo tobnaad saxda boqol iyo sagaal ku sheegay shardiga koowaad wuxuu yahay an ya'mana min atalawut bilbowl inay kaadidaasi kusoo noqoto o ay ku duulduusho waa inuu aamin ka yahay oo dee meeshu ay tahay meel jilicsan oo kaadidii aan kusoo celinahayn arrinta labaadna waxay tahay an ya'mana min an yandura axadun ilaa cawratih waa inuu aamin ka yahay inay cidi cawradiisa eegeyso ee qofku marka dee uu taagan yahay si fiican buu u muuqdaa marka inaan meesha cidi aanay ka dhoweyn ama cidi aanay arkahayn oo ugu yaraan xagga hore aanay ka xigin ayaa iyaduna waxa weeyaan shardiga ayay yidhaahdeen ahlucilmigu raxmatullahi caleyh qaarkoodna xadiidkan xudeyfe waxaabay u daliishadeen masaladii shalay aynu ka hadlaynay oo ahayd duulduulka yar ee kaadida ee aan waxa weeyaan ishu qabanahayn ee kara-uus libar oo kale ah irbadda caaladeed oo kale inay tahay najaasatu macfuun canha najaaso qofka laga cafiyey waayo waxaa shakilaana haddii waxa weeye qofku taagni uu ku kaajo walow haba yaraatee wuxuun baa kaadida ka soo gaadhaya walow meeshu meel jilicsan waxa weeyaan ahaatee marka masaladaas ayaabay xadiidka u daliishadeen baabu lbawli kaadidii ayuu u baabiyey cinda saaxibihi saaxiibkii agtiisa uu ku kaajo meel u dhow qof bimacnaa saaxiibkii meeluu joogo watasaturi markaa saaxiibkan dee loogama jeedo bimacnaa sidiiqihi waa kii ay wada socdeen oo kale watasaturi iyo inuu isku qariyo bilxaa'idi maanaa gidaarkii beerta ku wareegsanaa oo kale inuu isku qariyo qaala xadaanaa cuثmaan bni abi shayba qaala xadaanaa jariir can mansuur can abi waa'il can xudayfa qaala ra'aytunii waxaad i arkaysay waxaan is arkay ana aniga iyo wanabiya sala allahu alayh wasalam wanatamaashaa wada socona faataa waa yimi rasuulku subaaطata qowmin buu yihi ayuu yimi qolo meesha ay xashiishka iyo kudaafadda iskaga daadiyaan oo khalfa xaa'iطin gidaar dabadii ah markaa qowmka maxaa subaaطada loogu nisbeeyey iyaga ayaa iskala miya la meelaha xashiishka lagu daadiyo iyo biyo mareennada iyo banaanada ka horeeya guryaha iyo meheradaha waxaweyaan cid mulkidaa ma jirto laakiin waa munfakatu can اlmulki laakinaha laa tanfaku can اlikhtisaas waxaa kale jira kitaabu lbeyc bay culimadu ku sheegaane waxa la dhaha mulki oo lahaanshaa hadii ay ka dhalayso qofku sheegan inuu iibin karo oo saa ugu tasarufi karo inuu waxa weyaan rahmi karo iyo waxyaabaha lamida iyo waxa la dhaha ikhtisaas oo macnaheedu uu yahay anahu awlىa biاlintifaaci bihi min gayrihi shaygan ku intifaaciisa dadka kale inuu ka xigo laakiin ma laha oo ma iibin karo marka meelaha dadka ka dhexeeya xadiijka lagu soo daadiyo iyo banaanada guryaha ka horeeya iyo wadooyinka meheradaha hormara cidda markaa dee hortooda ay yihiin ama u dhow ayaa intifaaceeda la gaara oo bimacnaa dadka kale uga dhow laakiin may mulkiin walihaada mar haddaanay mulkiyiin ma iibin karaan mana kirayn karaan waana min albaail iyo waxa weeyaan shay aan sharci ahayn dadkan banaanada ka horeeya guryahooda ama meheradahooda kiraynaya ee dad kale ka kiraynaya hada laa yajuuz sharcan inaad kirayso xaq uma lihin kiradu iibka iyo beyca ayay la xukum tahay laakiin aad ku intifaacdo ayaa dadka kale aad ka xigtaa oo meeshani waa munfakatun can almulki laakinaha gayru manfaka can اlikhtisaas marka halka waxaa loogu nisbeeyey subaaطada liannahum yakhtasuuna bilintifaaci biha waxay la gaariyeen odada kale ay ka xigaan inay ku intifaacaan ee maaha idaafada loo idaafeeye idaafata mulkin maaha in iyagu ay leeyihiin oo ay iibin karaan oo ay kirayn karaan oo sida doonaan ay ka yeeli karaan faqaama waa istaagay rasuulu kamaa yaquumu axadukum sida midkiin uu isu taago fabaala waa kaaji faintadabtu minhu ay iqtarabtu minhu rasuulka calayh salaatu ay itanaxaytu minhu waan ka leexday rasuulka dhinac ayaan uga leexday fa ashaara ilaya waa i ishaaray oo macnaa kaale buu ihi faji'tu waan u imi faqumtu waxaan istaagay cinda caqibihi baan istaagay manaa ciribtiisa agteeda ayaan istaagay xataa faraga ilaa uu ka faaruqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaajadiisii markaa sababta rasuulku xudeyfe ugu yeedhaya maxay tahay waxaa dhici karta inuu doonayay dadka inuu ka asturo asturaad uu ka dhigto waana kasii jeeday oo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam xudeyfa ma arkahayn xadiidkan markaa waxaa loo daliishaday in la fogaado oo qofku xaajada uu la fogaadaa inaanay waajib ahayn mar haddii cawradiisu ay asturan tahay oo aan la arkahayn in meel dadka u dhow uu iskaga xaajo gudan karo markaa fogaanshuhu wuxuu noqonayaa xaaladdaa qofka cawradiisu ay asturan tahay sunna ayuunbuu noqonaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay kala tafriiqiyeen kaadida iyo iyo xaajada kale waxay xaajada kale waa in lala fogaado wey laakiin kaadida mar haddii cawradu ay asturan tahay meel dadka u dhow waa la iskaga kaaji karaa ibnulmundir ayaa ka mid a xadiidkan markaa xudeyfa radia allahu canhu ee bukhaarina uu warinayo ayaa uu xujaystay oo waa kala tafriiqiye wuxuu leeyahy xadiidku wuxuu daliilu yahay inaan markaa kaadida in lala fogaada aanay waajib ahayn oo meel dadka u dhow lagu kaaji karo mar haddii qofka cawradiisa u asturan tahay axaadiida kale markaa tilmaamaysa ibticaadka iyo fogaanshahana de waxaa lagu qaadaya haddii xaajadu intaasi ay ka weyn tahay labadaa markaa maxaa sababta loo kala tafriiqiye ay tahay sababta loo kala tafriiqiye waxay tahay annahu kaadidu sawd ma laha sidaasoo kale raayixa kariha oo dadka markiiba soo gaadhayso ay dhibsanayaanna ma laha bikhilaafi alxaajati اlukhraa qofku haddii markaa uu saxaroonayo de haddii dadka agtooda uula fadhiisto walow haba asturnaadabe dee markiiba raayixadiiyo urti baa dadka soo gaadhayso dee dhibaysa haddii dee calooshu ay jilicsan tahay ama naqas iyo wax lamida ay la socdaanna dee waxaa dhacaysa in sawt ay samayso oo markaa dee dadka ay karaayeystaan qofka laftiisuna uu dhibsado in laga maqlo dee nooc min alcawra weeye arrinta noocaasi ah walihada bu hi almarwazi min asunati an yaqruba min alba'il ida kana qaa'ima bixadiidi xudeyfa hada ida amina an yaraa minhu cawrata waama in kana qaacida fasunatu an yabtacid canhu hadduu fadhiyo waa inuu ka dheeraado ee qofka cawradiisa wada faydan laakiin hadduu taagan yahay waa u dhowaan karaa buu leeyahy mar haddii uu kasii jeedo oo aanu arkahayn oo hadduu ka aamin noqdo inuu cawradiisa waxa weeyaan ay u muuqato waxaa xadiidka laga qaadanaya khidmat lcaalim sida muhallab uu leeyahay in caalimka loo khidmeeyo xudeyfa radia allahu canhu rasuulka markaa uu daba istaagay oo uu kasii jeestay taasi khidma ayay ahayd waa asturaya dadku ka qarinaya rasuulka marka uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam biyaha u keenayna iyada lafteeduna waa khidmo labaad weeye baabulbawli kaadidii buu u baabiyey cinda subaatati qowmin qowm halka ay iskaga daadiyaan xashiishka waxa weeyaan lagu kaajo qaala xadaanaa maxamed bnu carcara qaala xadaanaa shucba can mansuuri can abi waa'il qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu abu muusa alashcariy yushadidu mid adkeeya fi lbowl ee fii amri lbowl arrinka kaadida aada iyo aada ayuu u adkeyn jiray wayaquulu wuxuu odhan jiray ina banii israa'iila reer banu israa'iil kaana wuxuu ahaa ka ka midi idaa asaaba marka uu asiibo thowba axadihim midkood maradiisa kaana wuxuu ahaa arrinku idaa asaaba markuu asiibo thowba axadi midkood maradiisa yacnaa albowlu kaadidi qaradahu marada waa jari jir oo maydhisima daahirinahay fa qaala xudeyfatu wuxu uhi laytahu amsaka alla miyuu iska aamuso hadalka uu iska daayo ninkan abu muusa alashcari la yidhaahda oo bimacnaa tashadudka miyuu iska daayo oo sida ku timi waxa weeya riwaayaat kale annahu samica abaa muusa wara'aa rajula yabuulu qaa'iman faqaala wayxaka afalaa qaacidan abuu muuse ayaa wuxuu arkay nin taagnin ku kaajaya markaasaa waxa uu yidhi war miyaad fadhi ku kaadideed buu yihi arrintaasi ayuu aada waxa weeyaan uu ugu adkeeyey marka xudeyfana radia allahu canhu madhabkaa madhab ka duwan ayaa u qabay oo ah rashaashu lbowl sida hadalkiisa ka muuqata kaadida inteeda yar inay tahay macfuun canhu halka abu muuse uu qabay inta yar iyo inta badanba inay adag tahay oo ay tahay markaa in dee la yska ilaaliyo laga fogaado oo oo haddii ay ku gaadhana la yska daahiriyo xudeyfa markaa muxuu daliishaday xudulsh ataa waa yimi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam subaaطata qowmin buu yimiyo fabaala waa kaajay qaa'iman isagoo taagan ayuu kaajay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leya dee tashadudka iska daayo rasuulkuba taagni ayuu ku kaajay dee taagnidaana waxaa ka dhalanaya inay kaadida uxun kaga soo duulduulaan marka baabka sidaan aad u adkeynayso ha u adkeynin ayaa uu leeyahy xudayfa radia allahu canhu waxaa laga qaadanaya markaa saxaabadu masaa-isha axkaamta inay ka niqaashi jireen oo ay isku radin jireen oo mid waliba sida markaa sawaab iyo sax u arko uu muujin jiray baabu gasli dam dhiigga maydhistiisii ayaa baabkanina uu ka waramaya qaala xadaثana mxamed بn muثanى qaala xadaثana yaxya can hishaami hishaam bn curwa qaala xadaثatnii faطima waa zawjadiisii xaaskiisii weye can asmاء labadaba ayey ayay ahayd asmاء bint abi bakr qaalat waxay tihi jaءat imraأaة gabadh ayaa u timi annabiya salى اllahu عalayhi wasalam faqaalat waxay tihi ara'ayta ka waran ixdaana midkayo taxiidu waa ku xaydaa fi thawb ee yusiibu xayduhaa athawba xaydkeedii ayaa marada ka gaadha kayfa tasnacu maxay yeelaysaa maradaa maxay ku samaynaysaa qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam taxutuhu marka hore waa ay ka xoqaysaa sida cayntii ama xaydka laftiisii dee marada saarsaara meesha waxa weeyaan uu uga suulo oo cayntiisii meesha ay uga suusho uma dabeetana taqrusuhu bilmaa biyo ayay ku qoynaysaa ay ku jajabinaysaa ay ku xafuujinaysaa wa tandaxuhu ay wa taksiluhu tandaxuhu macnaheedu waa taksiluhu waanay maydhaysaa marka u dambaysa wa tusallii fiihi waanay ku tukanaysaa marka xadiidku wuxuu daliilu yahay dhiigga xaydku inuu yahay najaas oo waajib ay tahay in laga maydho dharka iyo jidhka meeshii uu ka gaadhaba oo laga nadiifiyo oo ay waajib tahay in horta caynta iyo jurmiga najaasadu ay leedahay la suuliyo intaa kadib waxa weeyaan aahaarteeda laga daba tago iyo raadadkeeda xadiidka culimada qaarkood waxay u daliishadeen in najaasada waxaan biyo ahayn aan lagu daahirin karin ayay u daliishadeen oo uma taqrusuhu bilmaa wa tandaxu ay taksiluhu bilmaa ayaa ay daliishadeen laakiin sida saxiix xadiidku masalada daliiluma oo haddii la yihi biyuhu waxbay daahiriyaan dee macnaheedu maaha biyo mooyaane wax kale waxba ma daahiriyaan sida raajixo aynu tilmaanayna shay kasta oo najaasada suuliyaa najaasada waa daahirinaya waayo dee maqsuudka ayaa wuxuu yahayba idhaabu hadihi alcayn alkhabiisa wa isaalatu ahariha cayntaa najaasada la idhaahdo ee xun in la tegsiiyo meesha laga kaxeeyo weeye maqsuudka raadkeediina meesha laga tirtiro mar haddii intaasi ay xaasisho waxay doonaysaba ha ku xaasisheen dee maqsuudkii oo ahaa in meeshan la daahiriyaa dee waa xaasishay oo dee tahaaradu sideedaba waa rafcu lxadath iyo isaalat lkhabar haddii qofku waxa weeyaan uu yahay qof muxditha dee waa in xadadki uu iska kor qaado uu maydho ama uu weysaysto sifada waa inu iska kor qaado haddii dee ay najaas tahayna waxaa meesha marsani dee tahaaradu waa isaalatu najaas waa najaasadaasi in la suuliyo mar haddii la suuliyo waxaa lagu suulinaya wuxuu doonayaba ha noqdee waxa weeyaan dee najaasadii waa daahir garowde meeshii waa ka daahir garowde in waxaan biyo ahayn wax ay daahiriyaana dee axaadiis badan ayay ku timi axaadiistaasi de waxaa ka mida axaadiisa markaa tilmaamaysa in kabaha oo kale haddii najaas lagu arko xadiis abi hurayra in dhulka lagu masaxo waxaa ka mid a axaadiisa ka warramaysa daylu lmara gabadhu xaynkeedan ama marada dacalkeeda in dhulka ay jiidayso oo rasuulku uhi yuahiruhu maa bacda dhulka ka dambeeya ayaa daahirinaya marka adilo fara badan oo caynkaasa ayaa jirta xagga macnahana dee maqsuudku waa najaasadan in la suuliyo fabiayi shayin zaalat faqad xasala almaqsuud waxaa markaa xadiidka riwaayaadkiisa qaarkii ku timi inay markaa gabadhaasi ay weydiisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam midabkii ayaa weli sii baaqi noqonaya ka waran oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi nacam la laa yaduruki aharuhu mar haddaad maydho midabka sii baaqi ahi waxba kaa dhibi maayo waxaana halkaa culimadu ay ka qaataan raxmat ullaahi calayhim najaasadu waxa ay leedahay dhadhan waxaa kaloo ay leedahay midab waxaa kaloo ay leedahay ur caynteedi iyo dee jurmigeediina waaba iyada lafteedii marka horta caynteeda iyo jurmigeeda in la suuliyo dee meesha laga saaro waa waajib oo najaasadii oo weli meeshii sii fadhfadhida dee waxba lama daahirin najaasada sidaas oo kale in la suuliyo dhadhankeeda iyo urteeduna waa waajib walow casura dalik arrintaasi arrin adagba ha noqoto mashaqaba ha lagala kulmee laakiin midabkeeda in la suuliyaa waajib maaha bay yidhahdeen ahlucilmigu ida kaana fii dalika cusrun wa mashaqa haddii arrintaa culays iyo dhibaata ay ka dhalanayso xadiidkaasi ayaanay deliishadeen walaa yaduruki aharuhu ay lownuhu najaasadii markaad si fiican meesha uga maydhay gaar ahaan dee dhiig oo kale oo isagoo meeshii ka baxay baa laga yaabaa inuu midabkiisu kusii baaqi noqdo laga jari kari waayo marka haddii aada maydho oo mashaqo iyo culays uu ka dhalanayo suulinta waxa weyaan midabka dee laga yaaba maradiiba inay googodo ama qofka dee faruhuba inay xanuunaan marka midabku inuu sii baaqi ahaada wax dhiba ma laha waxaa kaloo xadiidkani uu daliilu yahay ana طahaaraa hawb sharط lisxati salaa marada طahaareedu inay shardi u tahay sixada salaada wa tusalii fiih markaa kadib markay saa u طaahirisa kadib ayuun bay ku tukanaysaa marka shardi miyaa in maraaxisha la mariyo maradii damulxayd u gaadhay oo marka hore dhiiggii laga jejabiyo marlabaadka biyo lagu qooyo oo lagu xafuujiyo si kii dunta kala dhex galay usoo baxo mar saddexaadka la wada maydho laa shari maaha tartiibta noocani waajibna maaha maqsuudku waxa weeyaan almubaalaga fi tahiir athawb min dami lxayd waa in lagu xeel dheeraada uun in maradii laga daahiriyo dhiigga waxa weeyaan xaydka waxaan markaa aan biyo ahayni inay daahiriyaan najaasada arrimaha ay ahlucilmigu u deliishadeen waxaa ka mid a xadiidka caaisha radia allahu canha ay leedahay ma kana lixdaana ila thawbun waaxid taxiidu fiih faida asaabahu shayu min dami lxayd qaalat biriiqiha famasathu bidufriha midkaayo waxay lahayd hal maro markaa marka marada qura xaydku uu ka gaadho ana waa xayd yasiira sida muuqata candhuufta ayuunbay sidaa u marin jirto sidaa ay ugu xoqi jirto markaa dee candhuuftuna waxaynu ognahay inaanay biyo ahayn marka haddii najaasadii ay yar tahay oo xataa candhuuf markaa lagu baabiin karo oo dee meesha lagaga saari karo inay طaahirinayso ayaa taasi ay daliilu tahay qaala xadaثna mحamed qaala xadaثna abu muعaawiya wa mحamed بn سlاm abu muعaawiyana wa wa mحamed بn khazim الضariir qaala xadaثna hishaam بn curوa عan abihi عan caaئiشha qaalat waxay tihi jaءat waxaa timi faطima bnaة abi xubayshin ayaa u timi ilى النabiyi salى الlahu عalayh waslم faqaalat waxay tihi ya rasuula الlah inii anigu imra'atun gabadh baan ahay ustaxaadu waa lay dhabar furaa ay usibtu bilistixaada oo aa dhabar furka dhiiggaa marka aan istaagahayn falaa athuru maba daahir garoobo oo iyadu waxay moodeysay damu alistixaada inuu la xukum yahay damulxayd oo inta uu socdoba gabadhu aanay daahir ahayn saas ayaa iyadu ay moodeysay afa adacu salaata salaada ma ka taga waxaana muuqata inay salaada awgii ay uga tagtay salaadihii markaa daraaddii ay uga tagtay dee jahligaasi u geeyeyna rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku soo celi muu odhan walihaada waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu salaaddii inay waajib ku tahayba xaaladan aanu ogeyn oo isleeyahay xaaladan waajib kuguma aha ama uu jaahil ka yahay salaadda shuruuddeedii wax ka mida ama salaadda arkaanteedii wax ka mida salaadihii hore uu tukaday qalle oo kusoo celi la odhan maayo ta markaa lagu gaadhe dee waktigeedu uu taagan yahay ayuunbaa la odhanayaa ku celi waxaa xadiidkan markaa weliba sii ayidaya xadiidu musii salaata ninkii salaadiisa xumeeyey dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadiisu salaad la-aan inay tahay buu sheegay oo salli fa irjic fasalli fa inaka lam tusalli noqo oo oradoo imika tuko markii hore xemaa tukano salaad ma ahayn salaadaadu arkaan baa ka maqnayd waa tii markaa taagnayd unbuu rasuulku yihi ku noqo laakiin salaadii hore ile ninkani sidaasunbaaba u tukan jirayba taana waxaa caddaynaya hadalka uu yidhi waladii bacaaka bilxaqi laa uxsinu hayraha allah xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartaye tan midaan ahayn anigu maba aqaanaba sidaasun baan weligeeba utukadaa weyaan macnuhu salaadihii hore kusoo celi muu odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa qofku haddii salaada waajibnimadeedaba jaahil uu ka yahay isagoo muslima sida inuu yahay qof goor dhoweyd soo islaamay ama nashaa bibaadiya baciida can ilcilmi waalculamaa ama shuruuddeedii ama arkaanteedii wax kamida uu jaahil ka yahay salaadaha jahliga noocaasiya ku dhaafay kusoo celi la odhan maayo faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ihi laa maya laa tadaci salaa salaada ha ka tegin inamaa dalika kaasi waxa weeyaanun xayd ma ahee cirqun waa xidid waxa weeyaan furmay weeye walaysa bxaydin xaydna ma aha oo waxa weeyaan dhiiggii xaydka ma aha xaqiiq ahaan iyo wasfi ahaan xukum ahaanna dee la xukum maaha faidaa aqbalat markay soo qaabisho xaydatuki maalmihii aada xaydi jirtay fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarat maalmahaasi markay daba jeediyaan ay dhammaadaanna faqsilii canki iska maydh addama dhiigga dhiiggii xaydka weyi uma dabeetana sallii tuko qaala wuxuu ihi wa qaala abi aabbahay wuxuu yidhi manaa waxaa sidan le hishaam binu curwa aabihiisa sheegayana waa curwa ibnu zubayr uma tawada-i baa ku jirtay xadiidka maaha hadalkii curwe ee waa marfuuc intani u weysayso dabeetana likulli salaatin salaad kaste xataa yajiya ilaa uu ibanaayo dalika alwaqtu waktigaasi ilaa waxa weeyaan uu ka imanayo waktigii bimacnaa ad xaydi jirta ilaa uu ka imanayo marka qadiyadda ku saabsan dam listixaada in sha allahu tacaala waa inoo iman doontaa xukunkeeduna wuxuu ku ururayaa gabadha haddii dhabar furan uu ku dhaco dee xaydkiina waa waa soo dhex gelaya soo maaha siday markaa u kala saareysaa maalmaha dhiiggeru yahay dhiiggii dhabar furanka ee dee ay iska tukanaysay ee ay soomeysay iyo maalmaha dhiiggan ka socda uu yahay dhiiggii xaydka waxaa markaa xadiidkani uu tilmaamayaa qaab ay u kala sooci karto oo ah inay unoqoto ilaa caadatiha hadday kamid ahayd min dawaati alcaada wakti gaar oo ay xaydi jirto bisha kamida lix cisho oo uhoreeya ama udambeeya ama dhexdaa ama toddoba cisho haddii ay jireen toddobadii marka la gaadho ayuunbaa dhiiggaa ka socdaa dhiiggii xaydka inuu yahay ay u ictibaarinayso ama ay kasoo qaadayso oo wixii xaydka uu mancinayay uu diiday o dhan ay ka dheeraanayso markay toddobadii dhammaadaanna waa maydhanaysaa iyadoo dhiiggii kale uu iska socdo dabeetana waa tukanaysaa xadiidkani taasi ayuu tilmaamaya haddii marka aanay caado lahayn oo maalmo go-an oo ay xaydi jirtay aanay jirin waxay u noqonaysaa ilaa sifati dam sifada dhiigga labada dhiig waa kala sifa duwaye oo dhiigga xaydku waa qara weeye ka kalena waa khafiif oo waa ka dimaa ljuruux dam listixaada wuxuu lamid yahay dhan fuqahadu dhiigga nabarada kasoo baxo oo kale weeye xataa midabkay ku kala duwan yihin oo dee damulxayd waa aswad weeye kan kalena waa axmar raayaxada lafteedana waa ku kala duwan yihiin waxaa kaloo ay ku kala duwan yihiin dareenka gabadhu ay dareemeyso labadaa dhiig marbaka ka socda oo alan buu wataa damulxayd iyo nooca siraada ayuu wataa marka sifaadkaasi ayay ku kala saareysaa haddaanay caado go-an aanay lahayn haddii sifaadka laftoodu ay iskaga khaldamaan ka waran oo dhiiggii socday sanadadaa dhan ama bilahaa dhan uu isku wada midab u yahay waxay ku kala saartaa aanay jirin tarjicu ilaa caadati nisaa'iha dumarka marka ay qaraabadan yihiin ee dee ay isku meel ku nool yihiin kuwaasi ayaa ay la la xayd tirsanaysa oo maalmaha iyagoo ay xeydaan unbaa dhiiggan ka socda dhiiggii xaydka ay kasoo qaadaysa marka iyagu daahirgaroobaanna waa la daahirgaroobeysaayo waa maydhanaysaa waxaa markaa xadiidka bukhaari imika u keenay masaaisha aynu ka hadlayno uma keenine wuxuu u keenay faksilii canki dama uma salli dhiigga xaydku inuu yahay najaas mara iyo jidh meeshii uu gaadhaybana in laga maydhaa inay tahay waajib inay tahay hadalkana uma tawada'i likulli salaatin xataa yajiia dalika alwaqtu waxaa qaarkood ay yidhaahdeen waa hadalkii curwa ibnu zubayr laakiin alkarmani iyo xaafid ibnu xajar iyo waxay leeyihin maaha waa marfuuc waa min kalaami nabiy calayh isalaatu wasalaam waayo hadduu hadalkiisa yahay wuxuu odhan lahaa uma tatawada'u ayuu odhan lahaa way weysaysanaysa oo siiqatulikhbaar buu ku keeni lahaaye siiqatulamar kuma keeneenoo ma yidhaahdeen uma tawada'i likulli salaatin ma yidhaahdeen marka salaad kaste way u weysaysanaysaa calى kuli xaal almustaxaadana xukmuha waa xukmu طaahiraat gabadha mustaxaadadii xagga axkaamta waxay kala mid tahay gabadha daahirkaabay kala mid tahay zawjkeedii waa u banaan tahay salaadii iyo soomkii sidii bay ugu waajibaan marka طahaaradeeda ayuunbaa waxoogay ka duwan maadaama ay tahay daa'imat اxadaث miduu xadadkeedu uu yahay joogto dee dhiigu u socdo un salaad kasta waa ina u weysaysato qofka markaa salas lbowl qaba ama salas riix oo kaadidu ay ka socoto uun amabase neeftii isagana gabadhaasaa looga qiyaas qaadanayaayo salaad kasta isaguna waa inuu uweysaysto kadibna waa iska tukanaya walow xadadku haba socdabe baabu gasli maniyi manidii meydhistiisa ayuu u baab yahay iyo wa farkihi jejebinta isagoo qalalan la jejebiyo wa gasli maa iyo shaygii maydhista la yska maydho yusiibu soo gaadhaya ninka min almar'a xagga gabadha kasoo gaadhaya yani fii xaalati aljimac qoyaan iyo wax lamida ah qala xadaثna cabdan qala akbarana cabdالlahi qala akbarana cmr ibn maymun aljazri can sulayman ibn yasaar wa mawla maymuna um اlmuminiin wa faqih اmadina ya sulayman ibn yasaar huwa alcaabid alxuja raximah اllah an caaisha qaalat waxay tidhi kuntu aksilu waxaan ahaa inaan maydho aljinaabata janaabada min thawbi الnabiyi janaabada manidii bay de uga jeedaa min thawbi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam marada rasuulka ayaan ka maydhi jiray fayakruju waa bixi jiray ila salaati salaada ayuu bixi jiray wa ina buqaca almaai biyaha barahoodina fii thawbihi maradiisa iyadoo ay ku sugan yihiin oo meelihii aan maydhay markaa biyihii iyadoo sidii ay uga sii qoyan yihiin qala xadaثna qutayba qala xadaثna yaziid qala xadaثna camr can sulaymaan qaala samictu caaisha xa waa sanad labaad oo xadiidku inuu leeyihi وxadثna mسdد qال xadثna cabdالواxid iبن زiyaad الbصrي dabqadiisana waxaa iبn زayd الbصrي lakiin cabdالواxid iبn زayd الbصrي bukhaarي raximah الlahu taعaalى waxba uma soo saarin qala xadثna cmr iبn maymuun can sulayman iبn yasaar qaala saأltu caaشha caaishaan weydiiyey can اlmaniyi manidii yusiibu الthawba marada gaadhaysa faqaalat waxay tihi kuntu aqsilhu waan ka maydhi jiray min thawbi rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wasalam marada rasuulka fayakruju waa bixi jiray rasuulku ila salaati salaada ayuu bixi jiray wa aharu lgasli iyadoo maydhista raadkeediina fii thawbihi maradiisa uu ku sugan yahay buqacu lmaai biyaha barahoodii ay fii thawbihi maradiisa iyadoo ay ku sugan yihiin oo buqacu lmaa waxay bedel ka tahay aharu lgusli aharu lgusli fii thawbihi ama buqacu lmaai fii thawbihi sidaa weyaan macnuhu axaadiistan markaa waxaa ahlucilmiga qaarkood ay u daliishadeen waana sida madhabka shaaficiyadu uu yahaye in aan waxa weeyaan manidu aanay najaas ahayn oo manida gaar ahaan bani aadamku ay tahay iyo xayawaanka maakulu laxmiga xayawaanka xalaasha manidoodu inay tahay daahira haddii la yidhahdo so tan caaisha maydhi jirtay maydhistaas miyaanay daliilu ahayn inay najaas tahay waxnime daliilo ma aha oo maydhistu waxay noqon kartaa litahiir waxaanay noqon kartaa litandiif in daahirin looga jeedo ama in looga jeedo nadiifin maydhistan markaa manida laga maydhayay marada rasuulka calayhi salaatu wasalaam nadiifin baa looga jeedaye daahirin loogama jeedin maxaa haddaba taasi u daliila in looga jeeday nadiifin ee aan daahirin looga jeedin waxaa u daliila axaadiisa kale caaisha radia allahu canha ee ay tilmaantay annaha kaanat taslut lmaniya min thawbihi bicarqi idkhir uma yusalii fiih manidii oo qoyan ayaa marada rasuulka calayhi salaatu wasalaam geedka idkhirka la idhaahdo markaa la xididkiisa ay kaga masixi jirtay hadda waa iyadoo qoyan ayay sidaasi yeeli jirtay caaisha radia allahu canha deetana rasuulku waa ku tukan jiray wa taxukuhu min thawbihi yaabisan uma yusalii fiih iyadoo qalalanna marada waa ka jejebin jirtay dabeetana rasuulku waa ku tukan jiray marka maradaasi lama maydhin masixitaankan la masaxay dee qoriga lagaga masaxayna dee manidii meesha ka wada kaxayn maayo waxa ay kala dhex gelaysa ile waa shay saail oo dareeraaye dee marada dunteeday kala dhex gelaysa waxaa lamida saas oo kale farkiga ama jejebintu iyada lafteeduna dee ma ma wada suulinayso oo waxbaa shakilaan ku hadhaayo wixii dunta dhex gale ku qalalay halkaasi ayaa uu ku hadhaya marka waxa axaadiisaasi ay daliil u tahay manidu inaanay najaas tahay waayo hadday najaas tahay waa la maydhi lahaa oo lama waxa weeyaan laguma gaabsadeen in iyadoo qalalno la jejabiyo ama iyadoo qoyan waxa weeyaan la yaro masaxo laguma gaabsadeen ta kale manidu waa ta laga abuuray bani aadamka mukaramkaa ilahi subxana wa tacaala uu karaamay uhi walaqad karamna bani aadam wa fihim alambiya walawliya inadha asalka bani aadamka laga abuurayba waa najaas hadal aada iyo aada u culus weeyaan qof malaa raalli ku noqonayaana ma jiro hadii la idhahdo najaas baa lagaa abuuray khuliqta min min najaasa haddii la idhaahdo xataa waxa weeyaan qolooyin kale manidu waa najaas waxaan filaya hadalkaasi inaan raalli aanay ku noqon ahayn marka manidu sida saxiixa najaas ma aha haddii la yidhaahdo miyaanay madidii najaasta ahayd had iyo jeeraale aanay ku dhex jirin ahlucilmigu taas waxa ay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen haku haddii ay ku dhex jirto xataa dee iyadu wax yar bay noqonaysaa oo ku dhex baaba ayay noqonaysaa oo dee istixaala ama shaygii inuu dhalan rogmo ayaa ku dhacaysa shaygu inuu dhalo rogmo oo dee xaqiiqadiisi ay isbedeshaana waxay kamid tahay min almutahiraat haddii kaadidii halkaasi lagu daadiyey ama lagu kaajay dabaysha iyo qoraxdu siay ugu dhacayaan dee ciiddii ay isbedesho kaadidii wax raadi meeshii aan uga sii muuqan dee meesha waxaa daahiriya waa istixaala xaaladeedo isbedesho wey marka tanna waa sidii oo kale ta kale waxay dhahan shahwadu haddii markaa ay daraato medidu maba timaadaba oo markiiba waxa weyaan manida ayaa waxaa soo baxaya u noqonaya ida ishtadad yana ashahwa taana waa kaga jawaabeen calaa kuli xaal manidu waa daahir haddii ay marada gaadho iyo haddii ay jidhka gaadhoba haddii la maydho waxaa loo maydhaya litandiif maaha in loo maydhayo waxa weeyaan litathiir waxaa laga qaadanayaa gabadhu inay ukhidmayso zawjkeeda oo dharka ay u maydho laakiin ma waajiba mise waajib maha ahlucilmigu waa isku khilaafeen baabkeedaa loogu tegi doonaa waliba jumhuur culamaa waxay qabaan gabadha ninku wuxuu xaq ugu leeyahay laba arrimood oo qura amraani laa haalia lahuma aaacatu fi lfiraash markuu firaashka ugu yeedho haddaanay cudurdaar lahayn inay yeesho iyo arinta labaad waxa weyaan xaqa ugu leeyahay anlaa takruja bigayri idni inaanay gurigaa ka bixin ogolaanshihiisa la-aantii laakiin inay ukhidmayso qadada ay u kariso oo dharka ay u maydho o ay u kaawadayso jumhuur culama waxa dhan waajib kuma aha ya dumarkii malaa taasi wa rag iyo dumarki waa iska warkeenaysaa malaa taas ya laakiin ku bushaaraysta qowlka raajixi wuxuu aimada muxaqiqiinta ay ku tageen inay waajib ku tahay manaa wixii ay wado khidmatu almara lizawjiha waxa weeyaan waajib ayaa ay ku tahay waayo haddii la dha waajib kuma aha oo waxay odhan kartaa oradoo de madbaka galoo qadada karso dharka maydho dee adiguba dee oradkaa weedaysa ma xaq baad igu leeday haddii sidaa la idhaha waxaa ka dhalanaysa qawaamadii ninku inay lunto hogaaminta ilaahay gacanta u geliya ilahayna wuxuu yihi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ta labaad dumarkii cahdigii rasuulka noolaa khidmada raggooda ay ukhidmaynayaan waxa ay kala kulmi jireen manaa mashaqa iyo culays waatii faatima rasuulka alayh salaatu wasalaam usoo cabatay oo inantiisii iyadoo khaadim weydiisanaysa qof macna u shaqeeya rasuulku muu odhan calayhi salaatu wasalaam shaqadani waajib kuguma aha iska daa bal rasuulku waxa uu baray adkaar shaqada u fududaysa oo rasuulku wuxuu yihi markaa isagoo la hadlaya faatima iyo cali marka aad firaashkiina timaadaan saddex iyo soddon jeer subxaana allahi dhaha saddex iyo soddonna alxamdu lilah afar iyo soddon jeerna waxaad tidhaahdaan allahu akbar fa hada khayru lakum min alkhaadim taas ayaa khaadim idinka khayr badan ilahay baa xataa shaqada iyo camalka idin fududaynaya haddii dikriga aad joogtaysaan marka aad sii seexanaysaan qaala raximah llahu tacaala baabun idaa gasla ljanaabata janaabadii markuu maydho aw hayraha o falam yadhab aanu tegin aharu raadkiisa aanu tegin shaygaa raadkiisa aanu tegin qaala xadaثna musa ibnu ismaaciil alminqari qaala xadaثna cabdulwaxid qaala xadaثna camr ibnu maymuun qaala samictu sulayman ibn yasaar fi thawbi maradii tusiibuhu ljanaabatu janaabadu ay asiibeysay qaala wuxuu yihi qaalat caaisha kuntu aqsilu waan meydhi jiray min thawbi rasuuli ilah marada rasuulaan ka meydhi jiray uma yakruju waa u bixi jiray ilى الsalaa wa aharu اlgasli iyadoo meydhista raadkeediina fiihi marada ay ku sugan tahay buqacu lmaai biyaha barahoodii iyadoo marada ay ku sugan yihiin والله أعلم وحكم الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا